iyadoo ay sisoo tarayaan xaaladda biyari ee ka jirta deegaanada ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya kadib markii ay baaqdeen roobabkii dayarta maadaama ay deegaanada roobabka ku tiirsan yihiin taasina ay abuurtay walaac ku aadan in biyaraanta bulshada si adag ay u saameyso wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha koonfur galbeed soomaaliya oo baaq u dirtay dhammaan hay-adaha ka howlgala deegaanada deegaanada koonfur galbeed soomaaliya kaasoo aan si deg dega looga jawaabo xaaladda biyari ee soo food saartay deegaano badan oo ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya haddaba agaasimaha waaxda biyaha iyo kheyraadka koonfur galbeed soomaaliya liban axmed ayaa hay-adaha ka howlgala koonfur galbeed soomaaliya ugu baaqay inay u shaqeeyaan gargaarna ay gaarsiiyaan dadka ka cabanaya baahiyaha ka jira deegaanadaasi wasaaradda waxaan insha allah maanta halkan aan iskugu yeernay ama aan rabnaa inaan ka hadalno qeeradhaan la xiriirta xaaladaha biyaraanta ka jirta deegaanada koonfur galbeed guud ahaan si gaara degmooyin fara badan oo ka mid ah gobolka bakool oo ay ka mid yihiin degmada xudur iyo degmada maxaa irahdaa waajid rabdhuure iyo ceel barde deegaano badan oo hoos yimaada oo runtii biyo la-aan aada u daran ay ka jirto baan rabnaa halka kan annagoo ka wasaar ahaan dadaallo fara badan ka wadna in aanu la wadaagno bahda wash clusterka ama batrinska washka dhinaca biyaha iyo feedhoorka iyo nadaafadda nagala shaqeeya in aanu qeybdhaan halkan wadirno anagoo ka faa'iidaysanayna fursada tan sidii looga jawaabi lahaa baahiyahaas ama xaaladahaas deg deg ah oo ka jira deegaanadaas sidoo kalena degmooyin fara badan oo kamid ah gobolka baay oo kamid yihiin degmada bardaale iyo buur xakabo haba ugu darnaata degmada buur xakabo oo xaaladeeda biyuhu ay aada u daran yihiin oo maanta ama subaxa saaka sida naloo soo teginayo ay fursadii biyaha ay ka marayso qiimo gaaraya lix doolar runtii meesha ugu dhow masaafada ugu dhow bulshada ka heli kartana ay tahay deegaanka dambale oo u jirta degmada buur xakabo labaatan iyo lix kilomitr waxaad dareemaysaa halkaas xaaladdu bulshada halkaas ku dhaqan siday tahay degmada iyo gudaheeduna aysan lahayn wax ceela dadku ay ku tiirsan yihiin waraha iyo ceelasha gacmaha lagu qodo ama handhag shalowska loo yaqaano kuwaasoo dhammaantood biyo yareeyo ama biyo aan lahayn roobabkii hadda dayrta lasoo dhaafay oo aan deegaanada koonfur galbeed si fiican uga diin awal sidoo kale degmada bardaalo oo isla gobolka baay ka mid ah biyo iyagoo ay yaallaan oo buuxaan baa bulshadii waxaa haysta in biyihii o dhan ay dhanaanaadeen oo cusbo aan loo cabi karayn oo magaalada baydhabo haatan oo lixdan kilomitr masaafo u jirta biyaha looga dhaaminayo degmada bardaale xaaladaasuna runtii waa xaalad adag wasaar ahaan dadaallo fara badan baan ku jirnaa sidii looga jawaabi lahaa adeysti oo loo raadin lahaa